أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya madaxa kooxda riidada soomaaliya murtada gurguurta ayaa gaaray dalka turkiga isagoona taageero milatari weydiistay dowladda dalkaasi munaasabad lagu maamuusayey majmuucada wilaayada jubbada dhexe ku matalaysay tartanka ramadaanka andalus ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe shil gaare oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka soomaaliya guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada baay ayaa booqasho ku tegay goobaha waxbarasho ee degmada furow ee wilaayadaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay degmada mooqori ee dhacda bariga wilaayada hiiraan
أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajida oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada bakoola waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noociisa kala duwan madaxa kooxda riidada soomaaliya murtad gurguurta ayaa gaaray dalka turkiga isagoona taageero milatari weydiistay dowladda dalkaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa wafdi uu hogaaminaya madaxa kooxda riidada soomaaliya murtad gurguurta ayaa gaaray dalka turkiga iyadoona lagu wada in saacadaha soo socda uu heshiis amni oo horleh la gala dowladda dalkaas inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn ujeedada safarka gurguurta ee dalka turkiga ayaa dhinaca kale war hoose oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in gurguurta uu dowladda turkiga weydiistay taageero militari kadib markii maleeshiyaadka ridadu ay ku soo jabeen dagaaladii ka dhacay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegtay in gurguurta uu kulan la qaatay madaxweynaha dowladda turkiga balse aanan la ogeyn waxa ka soo baxay kulankaas ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gurguurta codsi uu u dirsaday dowladda turkiga kaasoo ku aadan inay ka soo gaarta dowladdiisa riddada oo mujaahidiintu ku jabiyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay laba shabeelle dowladda turkiga oo kumanaan kun oo ciidan u tababartay kooxda riddada islamarkaana qalabaysay ayaa ku leeday dagaaladii saddexdii sane ee lasoo dhaafay dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada dowladda turkiga oo kooxda riddada dhowaan ku taageertay diyaarado ayaa quus ka muujisay inay mar kale taageero militari siisa kooxda riddada kadib markii ay burbureen dhammaan maleeshiyaadkii ay hore u tababartay munaasabad lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada jubbada dhexe ku matalaysay tartanka ramadaanka andalus ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeena cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayey majmuucadii wilaayadaha jubbada dhexe ku matalaysay tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadaha jubbada dhexe waxaana munaasabadaha kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayadaha iyo majmuucadii u tartamaysay wilaayadaha waaliga wilaayadaha jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ku bogaadiyey majmuucadii tartamayaashaha jubbada dhexe guusha ballaaran ee ay gaareen iyo juhdiga ay bixiyeen tartankii aan ka qayb galnay ee dadaalka fara badan iyo juhdiga faraha badan lagu bixiyey ilaahayna subxaana watacaala aakhirkeeda inuu soo gaarsiiyey inagoo guulaysanay waxaan leenahay ilaah yaa ku mahadsan subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalihii tartamayaasha ahaa ee wilaayada jubbada dhexe ka socday gabdho iyo wiilalba lahaa ee u dhabar adeegay ee magaaladan jili fadhiyey qaarkoodna degmooyin kale ay joogeen oo iyaguna halkooda ka jilbixirnay oo qadka ku jiray dadaalka faraha badan ee aada muujisaan ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara idinkana waan idiin mahad celinaynaa sidoo kale walaalaha idaacadda al andulus oo qabashada tartankaan lahayd iyo diyaarinteeda waxaan leenahay jazaakum allahu khayran walaalihii guddiga ahaa ee garsoorka ahay iyaguna dee habeenii maalin u taagnaa siday mataqaana ummaddan xakam ugu noqon lahaayeen caadila iyagana waan u mahad celinaynaa dadaalkoodii iyo mirodhalkoodii khayrka ahaa waxaan leenahay ilaahay adinka ajir siiyo intaa kadib walaalayaal si aad ogtihiin dadku markay tartan isugu yimaadaan dee ilaahay cid unbuu guusha siiyaa lama wada guulaysto dadku hadday tartamaan qolo unbuu ilahay guusha siiyaa waa sunno ilaahay oo kowni ah meel isuguma wada tegaayo cidduu ilaahay ugu talagalena kaalmaha horay galeen kuwa kaleetana kaalmaha xigay galeen marka tartanku ujeedkiisa iyo maqsadka laga lahaa wuxuu ahaa dadkan aqoontooda ee maskaxdooda ku jirta in laga tuujiyo laga soo saarayd qaar ka mid ah tartamayaasha majmuucadaha wilaayadaha jubbada dhexe oo la hadlay andalus ayaa iyaguna dhankooda xuseeyey inay si aad ah ugu faraxsan yihiin inay kaalinta koowaad ka galaan tartanka ramadaanka andalus ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga haddii aan nahay tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe markan iyo markii horeba waxaan u aragnaa inaan ku guulaysanay kaalinta koowaad ee tartanka shucuurkeennuna waa sarreeya waxaan u aragnaa insha allah subxaana wa tacaala inay tahay wuxuu ilaahayna waafajiyey sababteedana ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaa annaguna aan insha allahu bixinay dadaal iyo wixii aan kari karnay ama aan geli karnay ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad waa kulan lagu khatimayey ama lagu xirayey tartankii ka dhexeeyey wilaayaad islaamiga gaar ahaan guushana ay raacday wilaayadan islaamiga ee jubbada dhexe marka khatankan wuxuu ahaa mahadnaq loo sameynayay tartamayaashii iyo ka qaybgalayaashii barnaamijka oo tartan xiisidiisa lahaa tartan aqoon kororsi ziyaadatlmacrifa baa waxaa la sameynayey taxfiisaad tartamayaasha ah loo sameynayo marka kulankan sidaa ayuu ahaa halkan waxaa ka dhacayo xaflad ay u qabatay wilaayada jubal wusta ee majmuucadii ku matalaysay tartankii ay qabatay idaacadda andalus taasoo ahayd mid shukrin iyo mahadnaq ilaa loogu mahadnaqayay nicmooyinkii uu ku galay si guud wilaayata jubba al wusta gaar ahaan kaalintii uu ilaa u qadaray inay ka gasho wilaayada tartankii ay qabatay idaacadda andalus sanadkan ugu dambeeyey idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa dhowaan soo gebagabaysay tartankii ramadaanka andalus kaas oo sanadkan ay ku tartameen kow iyo toban wilaayo oo kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya shilgaare oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka soomaaliya casaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa shilkan oo ah mid gaari ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay oduleedka deegaano hoostaga magaalada wajaale ee dhacda waqooyiga soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markay isku dhaceen gaari nooca booyadda iyo mootobajaaj waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii shilka galay isbitaalka magaalada wajaale ayaa la gaarsiiyey ugu yaraan laba ruux oo meyd ah oo ku nafwaayay shilka iyo laba ruux dhaawac aad u daran uu soo gaaray sida uu sheegaya mid ka mid ah bahda caafimaadka abaaro labadii iyo soddon daqiiqo waxaa cusbitaalka guud ee degmada togojaan lasoo gaadhsiiyey afar qof oo ku waxyeeloobay shil ka dhacay inta udhexaysa wajaale iyo kalabaydh shilka waxaa ku waxyeeloobay afar qof laba qof oo iyagoo meyda cusbitaalka lasoo gaadhsiiyey iyo laba qof oo dhaawacyo culus ahaa kadib markii loo sameeyey adeegii degdega ahaa ee ugu horreeyey labada qof ee dhaawaca waxaa loo gudbiyey cusbitaalka guud ee hargeysa halka aanu labadii qof ee meydkii weli cusbitaalkeenna ay yaalaan intaas weeye shilkan ka dhacay jidka isku xidha magaalooyinka wajaale iyo karabaydh ayaa kusoo beegmaya xili laba maalin ka hor shil ka dhacay kontaroolka galbeedka magaalada gabiley oo konton iyo sideed kilomitir kaga beegan dhinaca galbeedka magaalada hargeysa halkaas ay ku nafwaayeen laba ruux guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa booqasho ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada ufuro ee wilaayadaas warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa markan heer gebagabaa ku dhow kormeerkii ay wadeen guddigii ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ee wilaayada dhowaan ay u dirtay kormeer ku aadan dhanka waxbarashada kuwaasoo socdaal ku soo maray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada iyagoo u kuurgalaya habsami u socodka dacwada islamarkaana booqonaya dhammaan goobaha waxbarashada gaar ahaan dugsiyada qur-aanka kariimka madaarista iyo maraakista iyo dhammaan goobaha waxbarashada ee ka furan deegaano hoostaga degmooyinka uu cadowga gacanta ku hayo waxay guddigan gaareen degmada ufurow oo ka mid a degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay waxayna kulamo la qaateen waalidiinta ee waxgaradka degmada iyagoona kala hadlaya sida lagu dardargerin kara waxbarashada iyo kaalinta waalidiinta iyo waxgaradka ay ka qaadan karaan kor u qaadidda waxbarashada dhallaanka soo koraya
ilaahu khaarsin siyaasanlaana wadda rasmi ee toobinyada wana tuste walaayada iyo umarada dacwada maha siniin geeka farhadana malaha koobo korow ciyaalkan kheer alisinsi kulley waqtiga ayaa isku kooban hasku koobe boqolkiiba boqol walaayada eedag mahasanta dadweynada mase ardayda kala duwan ee han ajiibeen weeranta lankweri jalsada lankweri yaa kama hadsan arada maha roojarnayada oo ciyaalkaba rooro masaajidee ku baha laley la duudaa masaajideeba laku duudaa ha roogi jarni haddana ilaahay geega mayna roojayeeda oo ciyaalkaba markan masaajide ha aruurayaano aragda eedalanbalayaa ilaahayna rooji ilaahay kama hadsan
intaa kadib waxay booqasho ku tageen goobaha waxbarashada gaar ahaan dugsiyada qur-aanka kariimka maraakista madaarista iyo dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka dacwada kuwaasoo ay ka qaadeen imtixaanaad si loo ogaado heerkooda waxbarasho إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات للذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما nuqul ka mida taqaariirtii ay soo gudbiyeen guddigan ayaa soo gaaray idaacadda islaamiga andalus dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan degmada ufurow iyo deegaanada ku dhow ayaa taqhriirka lagu sheegay lixdan iyo toddoba dugsi oo tajwiidka lagu barto ardayda dhigatana ay tahay kun boqol toban iyo sagaal arday kuwaasoo dhammaantood laga qaaday imtixaan shahaadooyinna la siiyey iyo abaalmarina qaali ah macaahidda taajul waqaar ee ka furan degmada ufurow iyo deegaanada ku dhow waxaa taqhriirka lagu sheegay laba macad oo ay dhigtaan toddobaatan iyo saddex arday macadka khadiija binti khuweylad oo ah macad ugaara gabdhaha waxaa degmada ufurow ka furan hal macad kaasoo ay dhigtaan shan iyo labaatan arday oo gabdha maraakiista gabdhaha ayaa lagu sheegay inay yihiin sagaal iyo toban markas waxaana dhigata saddex boqol konton iyo afar arday oo dhammaantood laga qaaday imtixaan arday farbar ah oo ku guulaysatay farta iyo akhriska oo gaaraya afartan iyo lix arday ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah la siiyey mu'asasada alqalam oo ah mu'asasad waxbarasho ee dhowaanay hergelisay wilaayada waxaa degmada ka furan hal xabo waxaana dhigta soddon iyo afar arday waxaa guddigan lagu wadaa maalmaha soo socda inay soo gebagabeeyaan kormeerkooda islamarkaana ay ku soo gebagabeeyaan degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay oo markii horeba guddigan ay ka ambabaxeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa wiil dhallinyaro ahaa ku dilay degmada muqri ee dhacda bariga wilaayada hiiraanna walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warkaasi mar kale noo faahfaahinayaa wararka ka imanaya bariga gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaad murtadiin ah ay toogasho ku dileen qof musaafur ah oo ka mid ah dadkaas sidaa joogtada ah u isticmaalaha waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo gobolada dhexe dhacdadan dilka ayaa si gaar ah kaga dhacday degmada muqokorih ee bariga hiiraan waxaana halkaas lagu dilay nin wade ka ahaa mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee isaga kala gooshaha gobolada dhexe iyo koonfurta soomaaliya ilwaraadyo ayaa sheegaya in ninka rayidka ah ee la dilay oo lagu magacaabi jiray zakariya sheekh cali ay dileen maleeshiya oo ka mid ah ilaalada gaarka ah ee murtadsan baroolshe taliyaha sirdoonka riddada ah ee nisa loogu yeero maleeshiyada dilka geestay ayaa isbaaro u tiilay degmada moqokori waxayna lacago baad ah weydiisteen ninka rayidka ah balse daraawalka gaariga ayaa ka biyadiiday baadaasi ilaalada murtadsan baroolshe waxayna taa keentay inay rasaas ooda uga qaadaan oo goobta ku dilaan ninka la dilay ee kaxaynayay gaariga dadweynaha ayaa ka yimid cadaado oo ka mid ah degmooyinka galgaduud dilkiisa ayaana hadalheen xoogan ka dhaliyey baraha bulshadu ku wada xiriirto xiisad ku aadan dilkaasi ayaana ka taagan gobolkaasi deegaanada uu cadowgu haysto ee hiiraan ayaa aad ugu badan isbaarooyinka lagu dhaco dadka shacabka ah dilalka ayaa si joogto ah uga dhaca waxaana intaasi dheer kufsi iyo bililoqo loo geysto dadka socotada ah ee isticmaala wadada ka timaada muqdisho ee aada gobolada dhexe mahadsan cabdiqani warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu